madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada daarusalaam ee dalka tanzaniya halkaas oo uga qayb galay shirweynaha tamarta afrika shirkan oo sanadkan ku salaysan dardargelinta helitaanka tamarta la jaanqaadi karta horumarka waara ayaa waxaa isugu imaanaya madaxda sare ee dalalka afrika hay-adaha caalamiga ah ee horumarinta shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo khubarada ku xeeldheer arrimaha tamarta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa madasha kusoo bandhigi doona aragtida iyo qorshayaasha dowladda soomaaliya ay ka leedahay horumarinta tamarta iyada oo la xoojinayo iskaashiga heer gobol iyo heer caalami cabdiraxmaan aadam cali xadaana oo ah afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka madaxweynaha
bismi illaahi araxmaan araxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaadhay daarusalaam caasimadda dalka tanzaniya si uu uga qayb galo shirka tamarta afrika shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gelaya madaxda dalalka afrika hay-adaha caalamiga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee daneeya tamarta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirka ku soo bandhigi doona aragtida iyo qorshayaasha dowladda soomaaliya iyadoo la xoojin doono iskaashiga heer gobol iyo heer caalami madaxweynuhu intuu shirku socdo wuxuu shirar gaargaara la yeelan doonaa madaxda kala duwan ee shirka ka soo qaybgelaysa si kastaba haatee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada daarusalaam dalkaasi tanzaniya waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda iyo daneeyayaasha ka qaybgelaya isaga oo muujinaya sida soomaaliya ay uga go-an tahay ka faa'iidaysiga fursadaha iskaashiga ee dhinaca tamarta si kor loogu qaado horumarka waara ee dalka